xildhibaan murjaan oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka kuwa xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa cabdulqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ku eedeeyey arrimo ay ka mid yihiin jaasuusnimo iyo inuu u shaqeeyo dowlado shisheeye waxaa lagu eedeeyey inuu lunsaday hantidii loogu dhiibay ciidamada uu mas-uulka ka yahay islamarkaana uusan lahayn cabdulqaadir aqoon karti iyo dadnimo intaba walaalo ninkaas wasiirka gaashaandhig kuma tilmaaman karab aniga nin omsi isago oo jaajuus ah oo dadkiisii ummaddiisa u danqanayn oo xoolihii ummadda dhunsaday xoolihii ciidanka dhunsaday waa la yaqaanaa dowlad shisheeye u shaqeeya oo jaajuus ah ayaa dowladda lagu aaminay oo u dhiibtay oo xasha sheekh waxyaala dowlad burburka kenya kama tahay oo nin oo si dham aqoon lahayn karta lahayn oo dadnimada ku jirin oo la yaqaano xaaladihiis iyo zero ilaa toban nin oo ka xeerkaasa maraya ninkaas ko markay xaaladiis waa ogta waa dareem kartaa si ay ku sugan tahay isagoo hadalkiisa sii wata xildhibaan murjaan ayaa sheegay waxa uu salka ku hayo khilaafka ka dhexeeya isaga iyo wasiirka gaashaandhigga khilaafkiina wax isaga ku hayaa de nin dadkiisi dadkiisoo damiir u lahayn de khilaaf maa ninkaas waa ogta waa la wada ogyahay nin degaankiis burburinaya ma wax dhihi karaa aaw ciidamada lagu lahay aawa misegwa iyo masaaj ciidanka lagu lahay aawa asigaa lahay oo furmiya kasoo baxayn oo mataqaanta kuleynaya masaakiinta oo kuleynaya ciidamada qaranka ninkaas waa lagu leeyahay nin mas-uula lagu leeyahay marka mas-uulimiis maxay tahay mas-uul oo waxaya mas-uulkaas marar badan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga ninka lagu magacaabo cabdulqaadir maxamed nuur uu ciidamada dowladda federaalk ku tuuray haadaan weyn oo aan kasoo kabasho lahayn taasoo ay ula jeedaan dagaalada lagu dhiig bixiyay ciidamada dowladda federaalka ay fuliyeen ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dadka aqoonta u leh cabdulqaadir maxamed nuur ku tilmaamayaan inuusan aqoon durugsan u lahayn hab hogaaminta la tacaamulka iyo lojistikada militariga aqoon-yahanada militariga ayaa qabaa in cabdulqaadir maxamed nuur uu sabab u yahay dagaaladii lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka haba ugu badnaadaan ee kuwa ka dhacay gobolada hiiraan shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug